magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daahfurayay iskuul cusub oo lagu magacaabo maahir waxaa munaasabada ka qeyb galay bahda waxbarashada waalidiin iyo xubno kale oo lagu casuumay maamulaha dugsiga maahir ee magaalada baydhabo ibraahim cumar cali ayaa ka waramaya waxyaabaha lagu baran doono iskuulka
waxyaabo lan aasaasi iskoolka may ku mid ah iniisa kobciya hal abuurka iyo baadigoobka aqoonta si ardayda iyo annagadan waxaanu xiisayaayaan cilmaga iyo horumarka bulshada waxyaabo iskoolka lan aasaasi saasoo kale may ku mid ah ini walbarashada lahkadara tiknolojiyadda cusub ee casriga si ardayda iyo onla jaan qaadan qarnaga labaatan iyo koowaad waxyaabo iskoolka lang aasaasi may kale ku mid ah ini la diyaariyo arday leh aqoon iyo anshax kaasoo weliba innagadan mustaqbalka waxaanay hogaamiyaan yacni bulshaduna ka dhanoolna waxyaabaha qiyamka asaasigan ee walbarashada unafadaana mayba ku mid ah hal abuur iyo horumar daacadnimo iyo hufnaan tayada iyo dadaalka may kale ku mid ah wada shaqeynta iyo is-ixtiraamidda mas-uuliyad iyo waalidnimo waxyaabaha dugsiga lakagorada kormayba ku mid ah yacni una rajeeyana macalimiin leh xirfad iyo aqoon dhammaystiran inuuna sheegna macadka ama iskoolka may kale ku mid ah manhaj casri ah kaasoo leh oon dhammaystiranta aqoon iyo barnaamijyo wax ku ool ah waxyaabo una yacni mayba dugsiga inilakagorada unufadaana mayba kale ku mideen maktabado iyo shaybaara ardayda ka tijaabiyayaan aqoontiya iyo walayo baradahayaan waxqabadyada iskoolka inilakagarada eta ouna rajeena mayba kale ku mid eh oo ka baxsan fasalada walbarashada ciyaaro dhaqan iyo bulshaba niyo ardayda ha bandhigan oo bulshadii saameyn weyn ka waalidan waxyaabo in iskoolkan ka gordaata school maahir primary and secondary school mayba kala ku mid ah deegaan walbarasho oo nabadgelye ah taasoo weliba ka habboon koritaanka maskaxda ardayda iyo dhaqanka ardaydaba mayba guud ahaan an sheegane dadka ka nool magaaladan baydhow gaar ahaan xaafadan ideeda iniyo iskoolkan hadeeran awlaadiyo ondiyaariyan iniyo yacni maybua kumid nagdan ardaydii laka diyaariyi lahaay aqoon iyo akhlaaq iyo katartama lahaayan iniyo iye dugsigana lan diyaariya saas iskuulka maahir ayaa waxaa baahi badan u qabay bulshada xaafadda idaajaa ee magaalada baydhabo kuwaasi oo ka heli doona waxbarashada casriga cusub la jaanqaadaysa